wararka ka imaanaya magaalada cadaado ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ee halkaasi ku sugan inay ku dhawaaqeen guddiyo kala duwan suldaan cabdulaahi jaamac cali madoobe aw jaamac oo v o u sheegay inuu yahay afhayeenka guddiga dhaqanka ayaa sheegay in maanta la magacaabay guddi dhaqan ah iyo weliba guddi kale oo farsamo ah oo beelaha kala duwan matalaya haddaba ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha igu weheliya ayuu khadka taleefonka ugu waramay ismaaciil farjar waan ku salaamaya adiga idinka dhammaan af soomaaliya ku hadasha meel joogaanba waan salaamaya sida dadka guddigii farsamada maamuulsamaynta mudug iyo galgaduud kalsoonidii waxaa kala noqday beelaha dega gobolada mudug iyo galgaduud maalmo ka hor kuwaasoo shabaadiinta soomaaliyeed baa kala noqday wala wadda ma garanaysaa guddiga farsamada aan loo dhamayn markay xilgubasho la-aan xilashoodii ay gudan waayeen cadaalad xumo korashan iyo musulmaansiq markii labaadka baahsan ayaa kalsoonida lagala noqday waxaa la beelow magacaabeen guddi farsamo baa duubabku shan iyo tobanka beelood ee halkan ku sugan ee maamuulsooyinka mudug iyo galgaduud ay magacawdeen siiba beelaha kasoo jeeda waqooyiga mudug ee ku sugan iyo dhammaan beelaha dega mudug iyo galgaduud oo dhan waxay doorteen guddoon shirguddoon u yahay ninka la yihahdo suldaan cabdinaasir ee jaamacseed guddoomiye ku-xigeenaa jira xogeynaa jira afhayeenaa jira waxaasoo dhan waa la doortay marka arrimaha noocaasa ayaa walaal laga shiray ma garat guddidii hore laftigooda iyada maxaa laga yeelay ma wada hadasheen iyagu ma ku qanceen go-aankan aad soo saarteen dhinaciina guddigii hore walaalle waxa weeye innaba ha yaraatee dadka inay qaabilaan dhegaystaan aayahooda iyo mustaqbalkooda deegaan ka tashanaya way diideen nimankaana waa niman muqdisho laga xukumo waa niman ma garanaysaa iken innaba ha yaraatee aan rabin inay shirki fududeeyaan dadka beelaha shirka kasoo qaybgelaya la xaajoodaan marka waxaad moodaa in ma garanaysaa iken ay afduub ku haysaan shirka waxaad moodaa niman musharaxiina oo camar ka yimid oo ma garanaysaa iken ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ma garanaysaa iken shaqaalaha rayidka iyo dhammaan horumarintii dalka dhaqaalihii lagu bixin lahaa niman wata ayay sheer la galeen waxayna la yimaadeen salaadiin iyo iyo niman erga ah oo dhanka muqdisho laga keenay oo aan isdhihi karno suldaansuldaansuldan ma garata soomaaliya suldaan waa eedeyn dhinacaaga ah iyagana waa weydiinaynaa laakiin idinka haddaan idin weydiiyo waxaa jirta oo wararka qaarkood cadaado markaan la xidhiidhnay qaarkood ay sheegayaan in kala qaybsanaani ay meeshii muuqato oo dhinac ka mida idinku aad tihiin dadka doodaas qaba adigu maxaad ku qancinaysaa walaale waxa weeye xagal jeel aduu tilgeliyo ka weyn dhammaan dadka jooga ee magaranaysaa deegaanka ah arrinkaas walaalle waa ka fulan yihiin wayna wada gaadhay aad iyo aad bayna arrinkaas ugu fulan yihiin wayna midaysan yihiin maantana waxa weeyaan waxaa lasoo saaray go-aan kaqaadasho kalsoonida lagala noqday guddiga farsamada hore waxaana la wadacaagay guddi farsamo oo shan iyo tobanka beelood ee shirka ka qaybgelaya mudug iyo magaranaysaa galgaduud ay ka dhamaysan yihiin baa la magacaabay oo shirka baadiin doona shirka wadi doona saasaa walaale lagu heshiiye waxaad tidhi waxaan ka nimi waqooyiga gaalkacyo o kale aan anu kasoo jeedaa baad sheegtay ama gobolka mudug aan idhaahdee waxaana madaxweynaha iyo maamuladii kale sida puntland iyo jubba iyo koonfur galbeed waxaa heshiis wada jira lagu gaadhay oo dee saad warbaahintaba ka maqasheen in puntland loo daayo dhulkeeda dastuurkeeda uu tilmaamayo marka idinku idinaydana cidna matelma u muuqataa walaal annagu dad baan matalaa dad habqabana ama goo ka soo doortay marnihin waxaa kaloo jira dastuur baa dalku leeyahay sideed boqol iyo konton xubnood ay ansixisay guud ahaan gobolada soomaaliya dalka ka wada yimaadeen waxa weeyaan waxaa dastuurka qorayaa laba gobol iyo wixii ka badan inay maamul samaysan karaan waxaan leenahay dadka waxaas ka dambeeya waa dad rabarbaray hor leh iyo mashaakil hor leh iyo cimri dheere ay rabto dawladda laba sano inay ku darsato kitaabka ay ku harayso doorashooyinka ilaa lix iyo tobanka ayaan u aragnaa waa tahay dhegaystayaal wuxuu ahaa suldaan madoobe aw jaamac oo ismaaciil xuseen farjar u warramayay dhinaca kalena xubnaha guddidii farsamada ee hore loo magacaabay ayaa ku gacan saydhay hadalka ka soo yeedhay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxayna sheegeen in ay weli yihiin guddida sharciga ah wariyaha iyaga v o a sahre cabdi axmed oo washington ku sugan ayaa khadka telefoonka ee cadaado kula xidhiidhay maxamed xaashi cabdi carabey oo ka mid ahaa guddigaasi waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko xilka qaadista la sheegay inay ku sameeyeen odayaasha dhaqanka
warka ma hayno odayaal dhaqan oo maaragtay guddiga kala diray iyo odayaal dhaqan oo guddi kale oo farsamo magacaabay laakiin sida aan maqlaynay waxay ahayd maaragtay muxuu ahaa niman seexayaala inay dhaheen guddiga waa kala dirnay taasna sida aan la socono ama sharciga aan u hayno maaragtay waxay ayaga awood uleeyihiin ma aha ama waxay ayaga maaragtay ay arrintaas shuqul kuleeyihin sababtoo annaga guji farsamo ahaan waxaana soo magacaabay qabaa'iladeena ama odayaasheena dhaqanka kadibna markii nasoo magacaabeen waxaa maaragtay nasii magacaabay oo legitimate nasii bixiyey wasaaradda arrimaha gudaha oo markaa mateleysay dawladda dhexe marka ma umalaynayo arrintaas odayaal dhaqan in xirdireen ay jirto laakiin nimankaas axayaasha tooda jirtay ayadana ma umalaynayo wax sharciga inay tahay marka haddii guddiga saxiixayaasha xubnahaasi kasoo jeeda oo dabcan odayaashii dhaqanka ay qeyb ka yihiin ee idinka idin diideen oo ay guddi kala samaysteen iyagoo markaasi idin eedeynaya maalmahan oo dhowaatay dooda soo socotay ma waxaad leedahay dheg jalaq uma sinayno hoosha waa sii wadanayna runta annaga arrimahaas eedahaas iyo waxaas waa la soconaa laakiin inay guddi magacaabeen horta ilaa hadda ma hayno middaa kale diridana waa saan kuu sheego ayaga sharciga uma laha annaga shaqaana loo soo diray guddi farsamo ahayn shaqadeenina waa wadnaa me meelihii ugu dambeeyeyna maaragtay hadda way mareysaa odayaashii dhaqanka maaragtay ilaa sideed iyo labaatan kamida waa waa lasoo xulay oo waa la keenay oo waxaan geendejinay meelihii maaragtay ay degi lahaayeen dhowr iyo toban kale oo ka dhimanna waxaan rajeynaynaa ilaa beritor ugu dambeyn inaan maaragtay aan keeno dadka hadda nimankaas waxyaasha sheegaysa waxyaabaha oo ugu badan oo dooda ay ka qabeen ama cabashada ka qabeen waxay dariiqa maaragtay odayaashaas soo mareen laakiin annagana waxaan samaysanay nidaam iyo sharci maaragtay oo odayaashaas aan kusoo xulno oo ku keenay qofkii doodka qabana maaragtay waxaan maanta soo saarna warmartiyeed aan ugu sheegayno meesha ula xiriiraayo ama maaragtay cidda ula noqonayo dooda ayada ah laakiin annaga shaqadii way socotaa maxamed xaashi carabey adigu guddoomiye ku-xigeenka guddiga aad ka tahay farsamada iyadoo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintuba ay ku eedeynayaan siday yidhaahdeen markii horeba musharaxiinta oo qaar ka mida dhinacaad la noqoteen iyadoo aad kala caddeyn weydeen maamulka gobollada loo dhisayo ee inay yihiin laba gobol oo mudug iyo galguduud iyo inay yihiin gobol iyo haaf ayaa haddana waxaa la yiri waxa aad dhisteen sideed iyo labaatan xubnood marka taa ayaa buuqa ugu badan keentay marka waxaasoo dhamme ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo taayada ayaa socoto weli ayaguna ma aqoonsanin sida aan la socono markii hore baan kuu sheegay horta waxa odayaal dhaqana oo ilaa hadda oo annagana kala diray ama cabasho qaba ma ogin midda kale waa sax nimankaas oo ah maaragtay seexayaasha qaar kamid a oo laba kamid a keliya ay yihiin xataa saddexdoodii aysan u dhamayn seexayaasha sidooda saa la socotay waxay ahayn toddoba nin saddex nin oo matalayay maamulo ka jiray deegaanka iyo afar nin oo golaha wasiirada ka tirsan aan umatalayay qabaailada maaragtay muxuu ahaa markaas aan kulahayn seexayaasha dadkan oo tusaale ahaan hadda aniga hataa qabiilka aan kasoo jeedo waxaa markaa noo sooxay oo wakiil naga ah wasiir ku-xigeenkii wasaaradda boostada oo axmed cali salaad la dhahayay marka hadda waxa waa laba kamid a ragga oo maaragtay oo ninka absuna matalayay iyo maaragtay madaxweynihii muxuu ahaa sheeg galmudug cabdiqadiid iyo sheh ibraahim xasan waayo hadda waxa oo doodan qabo labada wax ay nagu eedeynayaan oo ugu waaweynna waxay tahay midda koowaad oo ah maaragtay dadka ku nool noorad mudug ama waqooyiga mudug arrinteeda oo ah barnaamij siyaasadeed runtii iyo muxuu ahaa ii sheeg arrinta odayaasha midda noorad mudug haddii aan ku hormaro midda noorad mudug saa la socotay midda dawladda federaalka ah oo barnaamijkan hagaysa oo annaga nagala shaqaynaysa waxay ka samaysay mowqif siyaasadeed waxaa la socotaa ra-iisul wasaarihii hore inuu maaragtay heshiis la gala puntland waxaa la socotaa markii guddigan farsamada la sameynayay dadkaas in laga reebay muxuu ahaa guddiga farsamada oo dawladdu ay ka reebtay waxaa la socotaa in maantadan aan kula hadlayo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo heshiiskii uu ra-isul wasaaraha hore u galay oo sii cadeeyey marka arrintaas annaga awood umaanan lahayn inaan dadkaas kusoo darno guddiga waana u cadeyna waxaan ihi haddii aad dood ka qabtaan arrintaas oo dadkaas in ergada lagu daro ama odayaasha lagu daro ubaahan tihiin waa arrin siyaasadeed guddi marjaca jiro oo ka kooban wasiiro iyo ayaga ruuxooda seexayaasha ah ula noqda amarna soo siiyeen wasiiradii markaan kala hadalnayna waxay dhaheen maarata arrintaas weli go-aan siyaasadeed lagama gaarin ugu dambeyntii marka musuq maasuqan iyo cadaalad daradan laydinku eedeeyey adigoo si kooban iiga jawaabaya maxaad ka leedahay runtii annaga ma aaminsanin inaan musuq maasuq sameynay iyo wax maaragta cadaalad darra waxaan aaminsannahay si cadaalad oo sax oo maaragta justice in arrintaa ufulnayno bini aadamna oo qaldami karna waxa maaragtay annaga kulleyba wax oo aan kasoo sameynayno ma jirto dadka musharaxiinta o dhanna waa noo sameeyen qof walbana waxaan leenahay waan u sheegaynaa inuu nasiibkiisu maaragtay sugo oo nasiibkiisa maaragtay uu la maalo fawdo iyo maaragtay iyo guddi kalaan sameynay dadaan kala dirnay waxaasna wax oo sax maha wax shaqeynayan maha marka inay aaminaan nasiibkoodii wakti badan kula talin laha dhammaan dadka
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi xaashi carabay oo ahaa guddidii farsamada ee hore loo magacaabay khadka telefoonka wuxuu ugu waramayey wariyaha v o a sahra cabdi axmed isagoo ku sugan magaalada cadaado